بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم النسب إلى اسم الجنس الجمعي اسم جنس جماع marka la rabo in wax loo tiiriyo waxaa jira sida aan olo soo marnay jamac oo u qaybsama jamcu tagsiir iyo jamcu tasxiix iyo isim jamac oo isna laba qaybood ah iyo ismu jinsi jamac hadda waxaan ka soo baxnay jamcii labadiisii qaybood ama jamcu tagsiir ahaado ama jamcu tasxiix ha ahaado haddana waxaan gelaynaa ismu jinsi jamac kadibna waxaan geli doonaa ismu ljamc isimka jamac ismu jinsi jamac mufradkiisa ama ta u wataa ama ya u wataa waa dalaalatan cala alwuxda waxay tusinaya marka ta'daas ama yadaas waxay tusinaya hal xaba inuu yahay laakiin markii ta'daas uusan wadanin yaxtamilu akar min dalika whumaa yufaraqu baynahu bayna waaxidihi bilya aw ta isagii waaxidkiisa waxaa lagu kala saaraya ama ta haddii marka ta u wato ama ya u wato waa nasun cala alwuxda qowm qwmiy saasaa idin qoran idinkana soo ma aha qowmun qowmiyun hadda ismu jinsi jamac ma aha isimka jamac meesha dambe gele annasaw ila smi ljamc halkaas inay gashaa rabaa marka qowmun qowmiyun halkan ma laha carab carabiyun acraaba carabiyun meeshan dambey leedahay laakiin tamrun tamriyun aa halkan iska leh ilaan hadda wuxuuna yidhi wahuwa maa yufaraqu baynahu wa bayna waaxidihi bilyaa-i taasoo muusan dhihin waaxidkiisa waa inuu wato ya ama ta labadaas mid ka mid a waa inuu wato ismu jinsi jamaac isagoo ta wata maxaa ka mid ah tamratun baqaratun shajaratun markii waaxidkaas uusan ahayna ta'da keliyaha laga jaraa tamratun tamrun aa leeyahay shajaratun maxaa leeyahay shajar baqaratun maxaa leeyahay baqar ismu jinsi jamaca oo ta'da wata waa kaas isagoo yaa watana maxaa ka mid ah ruumiyun waa hal xabo ruumna waa ayagoo tira badan ayagoo tiro badan carabiyun carab zinjiyun zinj bilayaa marka laakiin qowmun qowmiyun kuma jirto ayada carab carabiyun laakiin waa soo gele acraab acraabiyun ayadana waa soo hosgele ila acraabiyun waa hal nin acraabna waa iyagiyo badan maxaa la samayna haddaba yaa u nisbaha xagga dambe laga raacina keliya ismu jinsiga jamac yaa u nisbaha xagga dambe ka raacina wax kaloo oo farqi ah oo lagu samaynaa ma laha tamrun tamriyun soo mau jeedid yaa u nisbihii keliya xagga dambe laga raaciyey waraqun waraqiyun mufradkiisa haddii aa rabto waraq maxaa leedahay waraqatun hal caleen ah waraqna waa maxay waa kii aan waaxidka aan ahayn waraqiyun yaa u nisbihii xagga dambe laga raaciyey annasabu ila smi اljamci wa huwa maa laa waaxida lahu min lafdihi isimka jamac waaxid min lafdihi ma laha waa sida qaalibka laakiin qad yakuunu lahu waaxidu min lafdihi isimka jamaca wuxuu u qaybsamaa mid waaxid min lafdihi leh iyo mid aan waaxid min lafdihi aan lahayn midka waaxid min lafdihi aan lahayn isaga warkiisu waa cadyaho jamcu tagsiirka kaaga darsami maayo laakiin midka waaxid min lafdihi leh isaga jamcu tagsiirka see loo kala saaraa owsaanta jamcu tagsiirka waa macluuma waa la yaqaanaa owsaanta jamcu tagsiirka kuma jiro marka isimka jamaac wasanka uu ku imaanaa oo tusaale ahaan owsaanta jamcu tagsiirka faclun maku jiray mufradka sheegi maayaa owsaan jumuucu tagsiir ama ha ahda jamcu qilo ama jamcu kasra ha ahdee faclun ma noogu jiray jamcu tagsiir faclun ku yimaada maa jira ma jiro haddii markaan aragno wax jamac tusinaayo oo calaa wasni faclin ku socda mufradna leh ma jamcu tagsiiraan leenahay mise waa isim jamac waa isim jamac saasaa lagu kala saara haddaba isagoo marka mufrad min lafdihi le waxaa ka mid ah raakib iyo rakbun waaxid min lafdihi uu leeyahay aلrakbu waa maxay dadka safareyda ah maxaa diidaa inuu jamcu tagsiir noqdo waxaa diidaa wasankan uu ku yimid oo faclun ah awsaantii jumuucu tagsiirka mid ma aha waxaa la mid ah safrun oo ah musaafir oo la jamciyey tajirun oo ah taajir oo la jamciyey waxaasoo dhan waa soo wada hosgelayaan marka isagoo waaxid min lafdihi aan lahayna waxaa ka mid ah qowmun tii hadda aan soo maraynay qowmun waa rag tiro badan soo ma aha mise waa hal nin waa ragga tirada badan waaxid min lafdihi ma laha laakiin wuxuu leeyahay waaxidun min macnaahu oo ah rajul rajul hal nin niman badanna maxaa leeyahay jamcu tagsiir marka aan rabto rijaal ism jamca markaa rabtana qowm qowm waa ragga marka qaarkood dumarkaa soo galeen laakiin alaslu annahu liلذukuur waxaan u deliila qowluhu tacaalى ya ayuha اladiina aamanuu laa yaskar qowm min qowmi casaa an yakunuu khayra minhm walaa nisaa min nisaءi alىa walaa nisaa min nisa casaa an yakuna khayra minhuna qowm marka inuu rag yahay soo kuma cadda yaa ku caddeeyey walaa nisaa min nisa hada huwa اaslu nisaa laftigeed waa la mid waa ism jamاc mfrad min lafdihi miyuu leeyahay mise mfrad min macnaah mfrad min macnaah oo ah imra'atun waa ism jamاc wahuwa ma laa waaxida lahu min lafdihi nafar nafariyun nafar waa koox nafariyun ibil ibiliyun waa geel tiro badan ayb ibil calaa wasni ficil soo kuma socdo wixii calaa wasni ficil ku socdaa kasratu caynihi maxaa la samayn jiray fatxaa loo bedeli jiray haddana waxaa meeshaa noogu qoran ibiliyun bikasri اlcayn sax miya ibaliyun ma idiin qoran mise ibiliyun hadda idiin qoran ibiliyun moolin wuxuu noo soo yidhi kasrada caynta in fatxa loo bedelo waa in saas lagu soxo marka ibaliyun waa in la yidhahdo anisbatu ilaa ibil waa ibaliyun in la dhaho bifatxi اlcayn khaatun khaatiyun waa koox ayadana almuhim wuxuu la jeedaa isimka jamaciga oo nisba xagga dambe asagana ka raacine wax kale oo isbedela ku dhici maaya annasabu ila lismi اlmurakab isimka murakabka haddii la rabo in wax loo tiiriyo tarkiibka maxaa ku jira haddaba saddexdii qaybood tarkiibkii idaafiga ahaa iyo tarkiibkii isnaadiga ahaa iyo tarkiibkii masjiga ahaa saddexdaba alidaafi tarkiibkii idaafiga yuusabu ilaa cajuzihi cajzihi cajzuhu saas hataa noo qoran an yuusabu ilaa cajuzihi cajuskiisaa loo tiiriyaa cajus waana la reebi karaa haddee cajuz damada caynta litakfiif waa loo reebi karaa cajzihi waa la dhihi karaa ila waa min baabi cadud cadudna cadun aa la dhihi karaa marka ilaa cajzihi ilaa cajuzihi labadaba wuxuu la jeedaa isimkan idaafiga laba qaybood soo kama koobna mudaaf iyo mudaaf ilayhi mudaafka waa sadrigii mudaaf ilayhigana waa cajuskii cajusku waa qaybta dambe sadriguna waa qaybta hore marka wuxuu la jeedaa mudaafka yaa u nisbaha xagga dambe ka raacin mayside mudaafu ilayhiga ayaad yaa u nisbaha xagga dambe ka raacine abubakrin soo laba qaybood kama koobna yaa sadri ah bakrina cajzigiisa ma aha bakriga ayaa u nisbaha xagga dambe ka raaci bakriyun aa leeyahay fulan ibnu fulan albakri wa nisbatu ilaa abi bakrin ibnu cabaas cabaasiyun aa leeyahay yaa nisbihii xagga dambe waxaa laga raaciyey cabaaskii oo ah cajuskii umu kulhuumin kulhuumtaas ayaa nisba xagga dambe laga raacina maxaa leeyahay fulan ibnu fulan alkulhuumi haddii gabadh ay tahana maxaa leeyahay alkultuumiyaةu aan leeyahay cabdاlashhaal ashhaliyun aan leeyahay cabdumanaaf manaafiyun aan leeyahay fulan ibnu fulan almanaafi almasjidi tarkiibka masjida yuusabu ilaa sadrihi kan waa cagsigiisii marka isaga yaa nisbaha xagga dambe waxaa laga raacina maxay kan hore sadriga bacla bak maxaa leeyahay baclijun ilan baclun iyo bak soo kama koobnayn baclijun aan leeyahay xadramowt qiyaasku muxuu yahay in la yidhaahdo ya xadrijun in la dhaho laakiin saas lama isticmaalo carabtu waxay dhahaan fulan ibnu fulan alxadrami fulan ibnu fulan alxadrami miimtii waxay ka soo qaateen cajuskii ilan miimtaani waa mowt miimteedii kadibna yaw nisbihii ay raaciyeen alisnaadi tarkiibka isnaadi yuusabu ilaa sadri asnaa qaybta horaa loo tiirina taabada sharan waxaa leeyahay taabadiyun aan leeyahay nisbatu ilaa taabada sharan shaacirkii macruufka ah annasabu ilaa maa xudifa minhu xarfun mid xaraf laga jara haddii la rabo in wax loo tiiriyo midka xarafka laga jaray a wuxuu u qaybsamaa marka saddex qaybood waxaa laga jaray inuu yahay fa'dii iyo waxaa laga jaray inuu yahay cayntii iyo waxaa laga jaray inuu yahay laamtii shayga maxduufka ah fa uu noqon karaa caynuu noqon karaa laamna waa noqon karaa maxduufu lfa saxiixu lcayn wuxuu ka bilaabay midkii fa'diisu ay maqan tahay laamtiisuna saxiix ay tahay cidatun min wacada markeedii hore maxay ahayd ya wacada waaya ficilka laakiin masderka markiisii hore muxuu ku yimid wicdun uu ku yimid kadibna waawdiyaa la jaray wacuwida canha taa oo fii aakhiri اkelima taala taadaa marka waxay cebad ka tahay maxay faalkelimaha maxduufada ah cidiyun aa la leeyahay macnaheedu waa maxay taadii waa la jaray faaulkelimihiina lama soo celin macnu waa saas cidatun cidiyun laa yuraddu اlmaxduuf midka maxduufka la soo celin maayo wamaa huwa اlmaxduuf alwow oo faaulkelimihii ah faaulkelimihii la soo celi maayo ka wadaa maxduufu lfaa muctalu laam hadduu maxduufu lfaa yahay muctalu laam uu yahay sida diyatun oo kale diyatun oo ah waxa la bixiyo marka qof la dilo ama la dhaawaco markeedii hore waxay ahayd ficilka asalkiisu wuxuu ahaa wadaa wadaa yadii wadaa yadii sida waqaayaqi oo kale faulkelimaha waa waaw cayntana waa daal laamulkelimahana waa ya wadaa yadii inuu muctalul faa yahay soo uma jeedid muctalu laamna uu yahay fa'dana waa ka jiran yahay laamtana waa ka jiran yahay waa midkii aan u niqiinay maxay lafiif mafruuq ah haddii marka hadda a haysato diyatun maxaa kaa maqan ma fa'diyaa kaa maqan mise laamtii fa'diyaa kaa maqan ilaa laamtii waa haysataa waa yeedii waa tanaa taadaana maxay ciwad ka tahay fa'da maxduufada oo waawda min wadaayadii aa laga keenay widawiyun aa leeyahay tucaadu faaulkelima faaulkelimaha waa la soo celinaa faaulkelimee waawdii waa soo celine wa tuqlabu lyaau waawan ya-dana waxaa loo rogaa waaw wa tuftaxu caynulkelima caynulkelimahana waa la fatxinaa widawiyun aa leeyahay marka aad soo celido waawda marka aad soo celido waxaa soo celina iyadoo maqsuuro ah oo see maqsuuro ku tahay markeedii hore waxay ahayd widyun diyatun markeedii hore widyun ay ahayd sida wicdun oo kale waa la jaray markaasaa ciid waxaa looga dhigay taada markaa rabtay inaa u nisbeydo waawda iyadoo maqsuuraha soo celinee sideeda marka haddaan ugu dhawaaqno maxay noqon lahayd widyiyun sooma noqon lahayn saasay noqon lahayd laakiin ogow daalka in kastoo markiisii hore asalkiisii wujin uu saakin u ahaa markii aan jarnay faa-uul kelimaha ah ma saakin uu noqday mise mutaxariguu noqday mutaxariguu noqday xarakadiisu maxay ahayd haddaba kasro haddii markaa isagoo kasradiisii wata hadda aan soo celino sukuunkiisii hore soo celin mayno ee waxaan soo celinaynaa isagoo maksuur ah aan keenaynaa hadda wawdiina iyagoo maksuurah aan keennay widiyiyun soo noo noqon mayso meeqo kasro wawdii waa kasrisan tahay ilaa markeedii hore waa kasrisnayd daalkana wuu kasrisan yahay ilaa markii waawda aan jarnay isagoo maksuuruu meesha noo yiilay ya-dana waa kasrinay maxaan u kasrinay hadee yaw nisbihii ka horeyda yaw nisbihina waa raacday markaas fii hiqal ma fii hiqal fii hiqal maxaan samaynaa daalka kasridiisa madxa u bedele madxa markaa u bedesho ya-daana waawa u bedela ydana dalaban lilkifati markaas waa noqona widawiyun saasay noqona watuqlabu lyaa fa watuqlabu lyaa ya-da waawana lor watuftaxu aynu lkelima widiyun in la yidhahdana waa dhici kartaa yaa qaba sidaas alakfash yarud lfaa faaduu soo celina wayuqiru lyaa ya-da sideedu baaqi yeela yuqiru yaa maxaa laga wadaa yani waa u rogi maayo ilaa adda madabkaan soo marnay wuxuu aha qalbulyaa-i waawan marka asaga sideedu u baaqi yeelaa wayusakinu lcayna cayntana waa kasrinaa waa kasrinaa xaggee ka timid dee markeedii hore widyun sooma ahayn asalkeedii hore sukuunkii ahaa uu keenaa marka widyiyun uu leeyahay haddaba mafhuum soo maaha wakila اmadhabeyni labada madhabba sawaabun waa sax labada madhabba waa sax kaa doontaa isticmaali karta saas ku oda maxduufu اcayn midka cayntiisa la jaray laa yuradu maxduufu laa yuradu maxduufu اlcayn guud ahaan midka maxduufulcaynka cayntiisa la soo celin maayo ma soo celinaysa guud ahaan xukunkiisaas waay sah asluhu satahun uu ahaa sah waa barida ama dabada asluhu asalkiisa satahun uu ahaa sahiyun aan leeyahay la soo celin maayo mud asluhu mundu uu ahaa maxaa ka maqan nuuntii sooma aha mudiyun lasoo nusiba calaa lafdi sidiisaa lagu nisbeynaa maxduufu laam saxiixu lcayn mid laamtiisu ay jaran tahay oo cayntuu saxiix ay tahay abun markiisii hore muxuu ahay ya abawun sooma ahay maxaa maqan laamulkelimihii oo waaw ah abawiyun maxaa la sameeyey laamulkelimihii waawdeed waa la soo celiyey kadibna yaa nisbiya xagga dambe laga raaciyo mafhuum oo annisbatu ilaa ab maxay noqonee abawiyun saasay noqone akh akhawiyun aan leeyahay akh akhawiyun aan leeyahay biradi laami lmacduufa laamta maxduufada iyadoo la soo celinaa ayib wawda abawun ku jirta maxaa loo kasriyey abawiyun marka leeyahay akhawiyun marka leeyahy maxaa loo kasrinaa yaa nisba wax kale markasta inuu maksuur noqdo yaa nisba waxa ka horeeya markasta inuu maksuur yahay xirun oo ah farjiga asluhu xirxun uu ahaa maxaa maqan laamtii oo x xiraxiyun iyo xiriyun labadaba in la soo celiyo maxduufki inaan la soo celin labadaba xiraxiyun in la yidhaahdo iyo in la yidhaahdo xiriyun labadaba يجuز laka wجhaani labadoo joog ku banaayeen radd xarف الmaxduuf xarafka maxduufka in la soo celiyo radd الxarف الmaxduuf xarafka maxduufka in la soo celiyo aw النisbaة min غayri raddin iyo in loo tiiriyo ayadoo aan xarafkii maxduufka ee la soo celinin xiriyun marka la yihahdo maxduufkii ma la soo celiyey maya xiraxiyun marka la yihahdana waa la soo celiyo wa min hada اbعd waxaa ka mida shafahiyun shafawiyun labadaba in la yihaahdo wlawalo afsaxa mid ka hore ayaa afsaxaa shafatun oo ah faruurta markeedii hore waxay ahayd shafhatun ayay ahayd shafhatun faaulkelimaha waa shiin cayntana waa fa laamulkelimahana waa ha haadiyaa la jaray taadiyaa booska soo degtay markaasa waxay noqotay shafatun haddaba shafatun haddii wa lo haddii la rabo in wasan la saaro maxay noqonaya shafatun calaa wasnaye calaa wasni facatun laa meeshii ma taalo shafatun facatun marka la rabo in yaa nisbe la raaciyo taada waa la jaraayada taada marka la jaro haadii laamulkelimad in la soo celiyo waa dhacdaa la yihahdo shafahiyun in la yidhaahdo waxaa kale oo furan in la yidhaahdo shafawiyun in la yidhaahdana ayadana waa furan tahay midkaan dambaana inta badan hadda la isticmaala waqti hadda aan joogno alimtixaan ashafawi soo maynan arag imtixaanka shafawiga yani aan aan waraaqaha aan lagu gelaynin insaan loo isticmaalana waa dhici kartaa macnaheedu marka wuxuu yahay hadii aan wow loo rogay bacduhum baa waxay yidhaahdeen laamulkelimaha waa waaw sida raajixa laakiin laamulkelimaha waa inuu yahay ha laakiin qaarkood waxay leeyihin laamulkelimaha waa waaw markaas waxay leeyihiin shafawiyun biradi laami maxduuf laamti maxduuf laakiin laamta maxduufada ah ee ayagu ay ka dhigaa inay tahay maxay waaw inay haataana waxaa u daliila jamaca oo ah shifaah shifaah yadun yadiyun yadawiyun labadaba yadun markeedii hore maxay ahayd yad yun ay ahayd markeedii hore yad yun in laamul kelimaha la soo celin waa dhici kartaa oo la yidhaahdo yadiyun in la soo celiyana waa dhici karta oo la yidhahdo yadawiyun laakiin labadood midkan dambaa isticmaal badan yadawi nisbatu ilaa yad dam markii sii hore wuxuu ahaa sida raajixa ah damawun oo ah waaw laamul kelimihiisa waa waaw sida raajixa ah damiyun in la yidhaahdo waa dhici karta oo laamtii aan la soo celinin in damawiyun la yidhaahdo laamta la soo celiyana ayagana ee waa dhacdaa labadaba midkan dambaan isticmaal badan hadda alxuruub اdamawiya yani xuruub dagaalada dhiiga badan ay ku daateen wallahu aclam markaas ka jooga maanta